boqolka maalmood oo ugu horeyso dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo iyo economic recoveryga legal frameworkgoodiya horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood oo ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baaskarayn doonaa boqolka maalmood oo ugu horeyso waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrintii deen cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxbaa ka dhidhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku samayno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aada u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform gareyno oo la federalize gareeyo lagu abalaay gareeyo nidaamka federaalka hay-adaheenna inta badan weli waxay u dhisayeen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd na waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aanu xaqiijinane amniga muqdisho muqdisho dhexdiisale kuma xaqiiji karno labada shabeelle iyo bannaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedana intelligency xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaane waan soo dhaweynaynaa safarkii hore markaan xukunka ka degay ku wareejiye dowladda cusub ee madaxweynihii la doortay iyo dowladda cusbeeday wixii aan ku wareejiye waxaa ka mid ahayd qorshe looga gudbayo nidaamkan doorashada dadban iyo afar dhibic shan qorshihii lama dhaqangelinin sababo badan awgood wuu yaallaa weli kii oo aan dib u eegis ku samayna ayaan dhaqangelin doonaa dadka soomaaliyeed ma jeclin in nidaamka hadda sida wax u dhaceen ee doorashada dadban iyo ka oo khilaafka miirana inuu ku soo noqdo ma jeclin haddii alyaa markuu teramkeena dhammaanayo nidaam doorasho oo dadku isku raacsiisan yihiin oo doorashada dadban ka duwan ayaan la iman doonaa insha allah roblemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya maaha roblemkeenna waa roblem structural ah constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn lahaya ki laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyey ma jira ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo ama saddex ra-isul wasaare hala bedelay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaab isla dhameeyey taariikhdu ma ayaan dhicin marka ishuuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa wax dib u eegis u baahan inaan parliamentarian noqono inaan presidential noqono waa la yaqaana laakiin nidaamkan hybridka feere nimaa la doortay aniga hadda habeen horaa la i doortay muddo dheer doorasho soo socotay wakiiladii dadka soo baray sugeen ayaa la doortay hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu lafsidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biriso wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asigay saarayaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo lana lagana doodo la furo oo la hagaajiyo haddii ala yaraha